suuqyada magaalooyinka ayaa ee ilo dhaqaale ee dalka ka tiirsanyee sidaas darteedna muhiimu in dowlada iyo ku hela canshuurta iyo bulshadanka adeegasa goobo ganacsigana iyo nagadanga ahaana marwalba nadiife si shacabka anka qanacanga xogayaha dowlada hoose garoobaya kormeer ka sameeya suuqa inji usoona hindhahindheeya nadaafada suuqa iyo sida ganacsatada ambiyayanga canshuurta iyo lakudhugunsada ganacsatada ambiina canshuurta kureeda markiyo cawashahan gudbiyeenga si dowlada walanku qabada kormeerka kureed iyo weliba warbaahinta la hadalaya xogayaha dowlada hoose garoobe maxamuuda cali gurey usocona ganacsatadii iyo bulshada ankabaaqi iyo biyanga canshuuro si bulshada iyo deegaanka lanka adeega nadaafada suuqan iyo ilaaliyanga guri walbana waxaa laga qaadaa kuwaa jirtay jiro meelaha babliga dadku ay degan yihiin macanaa canshuuraadkooda lagaga qaado cid gaar u lahaa hadday oo gaar u sheeganaysaan ma ay jirto waxaanu kormeeraynay meelaha cabashooyin naga soo gaareen dad kharashaadkii iyo dakhligii canshuuraad kilooyinkii lagu lahaa bixin waayey meelo iyaga laftigooda u baahan wax ka qabadyo iyo kormeer aanu ku samaynay nadaafadda iyo suuqa iyo xaaladahaas aada iyo aad baanu marka ugu faraxsan nahay kormeerkaasaanu soo samaynay waxaan u tagnay meel nimco ah oo barwaaqa taal oo hilibkii khudaartii kalluunkii oo noocyadiisa hilibka kala duwan khudaartii adeegyadii raashinkii oo nooc walba leh wax waliba ay yaaliin baanu tagnay alxamdulilahi rabbilcalamin ilah waxaan ka baryaynaa ilaahay dadka haysato iyo kuka ka ganacsanayan in ilaahay u siyaadsho halkaas waxaanu ka soo samaynay wacyigelin waxaanu ka soo samaynay amaamiir baanu ku soo bixinay oo xagga dariiqyada iyo banayntooda ah waxaanu soo bixinay haddii laakiin dakhliga iyo canshuuraadka talooyinka guryaha dadka lagu leeyahay inay bixiyaan waxaanu soo bixinay insha allahu kuwa aan bixin canshuuraadka lagu leeyahay ee diidan in ayaga laftigooda laga qaado tallaabada ku habboon hadday bixin waayaan waktiga lacagta loo qabtay shaqooyinka iyo kormeerka iyaga caynkaas buu ahaa waxaan bulshada suuqa injiyeeda ka ganacsata iyo bulshada caasimadda ku nool ku wargelinayna fiiyada iyo lacagaha lagu leeyahay iyo canshuuraadka inay iska bixiyaanin waa waxa loogu adeegaya iyaga loogu khidmaynayo waa waxa dariiqyada iyo wadooyinka lagu furayo waa waxa nadaafadda iyo qashinka lagu qaadayo waa waxa salariga ay u qaataaniin dadka adeegyada noocaasa ka shaqaynaya loo siiyo marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay iska bixiyaanin canshuuraadka iyo dakliyada ku waajibay cid waliba insha allah bidnil kariim waxaan kaloo bulshada ku wargelinaynaa dadka guryaha kirada degan ee ay u kiraysan yihiin oo dadka kale ka kiraysteen waa inaad dadka guryaha aad kaga jidhaaniin u sheegtaaniin lacagta lagu leeyahay ama canshuur sanadeedka ama bilo kiraa ha noqotee inaad la wadaagtaaniin in canshuurta lacagta laydinku leeyahay la bixiyo ama idinku midda aad kirada u siisaan aad ka bixin doontaan insha allah bidnil kariim